macalin nuur maxamed cumar oo ay qof afartan sano jaraah waana ku mide dadka baahyo gaarka qaba islamarkaasna aan dareero korna balse daruufo haysadan dartiye mankuhirna ingus noolaliis iyo weliba tan bulshaduusa kaalin kugaada usoona islamarkaas qur-aanka kariimka ah ardayda soomaaliyeed ee ka nool magaalada muqdishuuse barow macalin nuur maxamed cumar iyo weliba useyaa qof garguurasho ka sedow dugsigiisa ka dhigow qur-aanka kariimka maadaama uuse aan awoodin in uuse surama amaba islamarkaas sayti uuse ka dareera lamadays lugood waliba uuse ku warbiyey sida uuse ardayda wal-ambarew iyo weliba saday use etaa noolalis iyo weliba sadaya etaa noolalis naafadaan kuma dhalan waxay ahayd anigoo toban sano jiro naafada naafanimada igu dhacday dabeylaa igu dhacday muddo saddex sanaa sariir jiif oo saxarada i kaada laga qaadi jiray alxamdulilaah wax badanaa soo marnay qur-aanaan li saaray subax i galab maasha allah wadaad adeerkaya iyo lajoo i taakuleeyay hadda waa dhinta allah u naxariisto alxamdulilaah ilaahay waa iga soo bixiyey saan u jiifay marka marna waa guurguuri jiray marna meelahaan tagtaagsi jiray marka marka dambe saanay kusoo qatartay alxamdulillah laakiin hadda waa nabad qabaa sidii hore waa dhamaa laakiin naafaa ah wallahi nin dhib badanaa kala kulmaan maalin maalmaha ka mid ah anoo socdo aa wadaad waxay ii soo taagay toban kuwan dhul markaas waxaa dhaha adeer waxa waaye maasha allah waa mahadsan tahay aniga micnaha nin dabarsanayna ma ahin nin wadaad macalin dugsiga ahay dugsigaas ayaa cara u kalahaa subaxdii maasha allah quraacdii waxna insha allah dugsigaa lagu diyaarnaa marka waxaa dhaha waa mahadsantaha dhaha insha allah khayr allah kusiiy wallahi si gaar waxaa u codsanaa dadkaas oo micnaha oo ilaahay wax siiyey oo wasiiri kamid eh oo xagga dowladda kamid eh oo wax kasta kamid eh inaan dadkaas oo naafada eh oo xerta eh iyo macalimiinta oo jooga dugsiga iyo macalin ardayda inaa micnaha ilaahay ka sokow cidna u maqnayn ceel u maqnayn inay taakuleeyaan waxna jeebkoodana ay fiiri ay u ballaqaan sadaqada maalintii qiyaama insha allahu tacaala ilaahay fududaynaa sadaqadana aad iyo aad u fiican tahay way nin kasta wuu ogyahay